shaqaalaha agaasinka guud ee waxbarashada maamulka gobolka banaadir ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey wadada dheer ee isku xirta isgoyska siidka iyo kan howlwadaaga ee magaalada muqdisho shaqaalahan waa ay la socdeen madaxdooda ayaa tegay wadada isgoyska siidka ee degmada howlwadaag halkaasoo ay ka qaadeen qashin fara badan waxa ayna qayb ka tahay bilic soo celinta caasimada agaasimo ku-xigeenka waaxda nadaafada gobolka banaadir iyo mid kamid a mas-uuliyiinta agaasinka guud ee waxbarashada maamulka gobolka banaadir ayaa si wadajira uga waramaya ololahan iyagoo digniin adag u diray dadka qashinka soo dhiga wadooyinka halkan waxaanu ka dirayaa fariin dheer oo ah waa in la helo ganaax ganaax waa muhiimadda koobaad meeshaad maanta nadiifiso haddii la ganaaxo dadka jeebkooday ka naxaan ee xari kama naxaan haddii la ganaaxo isbeddel baa ku imaanaya adeer meel kasta oo qashinkaaga adigu aad aad ka soo saarto waxaa kuu imaanaya shirkadda nadaafadda kaa qaadaysa marka gurigaaga hortiisa dhigo gudaha gasho ha soo dhigin laamiga annagoo ah agaaska waxbarasha gobolka banaadir waxaan waxaan uga mahad celinaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee nagala qayb qaatay iyo bulshada ku dhaqan degmooyinka howlwadaag iyo warta nabadda oo iyaguna dad jecel nadaafadda ah inaan inaan iyagana kaalintooda uga mahad celinno iyo dhammaan dadyooga ku dhaqan sidoo kale waxaan sii wadi doonnaa haddii ilaahay idmo ololaha nadaafadda oo oo sii soco doona insha allah haddii ilaahay idmo aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa dhammaan qaybaha kala duwan tan iyo markii uu bilowday ololaha nadaafadda ee caasimadda waxaa la qabtay howlo badan oo xagga nadaafadda ah taasoo kor loogu qaadaya caasimadda bilicda gobolka banaadir